bismi illahi raxmaan raxiim horta marka hore guddoomiyaha golaha wakiilada waxaanu codsi u soo jeedinaynaa mudanayaasha isqoray ee doonaya inay su'aalaha weydiiyaan mas-uuliyiinta qaranka ee golaha la hor keeno inaan wakti lagu xidhin oo maalintaasi haddii laga eedaamo ama saacaddu ka dhacdo shaqada qaranka si loo qabto si hufan maalinta ku xigta la soo celiyo oo golayaha soo hor fadhiistaan taasi waa iga soo jeedin ta labaad su-aalahii aan hayey waxaan jeclahay inaan saxaafadda u mariyo halkan si uu uga soo jawaabo wasiirku su-aasha koowaad ee doonayo halkan inaan wasiir ka weydiiya waxa weeye waxaynu ognahay in dowladda imaaraadka carabtu ay inoogu deeqday shan iyo afartan milyan oo dollar oo loogu tala galay in somalilan ku iibsato agabka iyo qalabka ay ku samaysanayso ama ku dayactirayso waddooyinka waxaynu ka warhaynaa in qalabkaasi iyo agabkaasi ay guddiga guddoomiyaha guddiga qandaraasada iyo xooghayaha gaarka ah ee wasiirka madaxtooyadu ay lacagtaa qayb ka mida oo shan iyo toban milyan lagu qadaray gacanta ku dhigeen iminkana ay ku maqan yihiin dalka china oo ay yidhahdeen annagaa soo iibinayna kow waxa weeye su-aashu xaq ma u leeyahay guddiga qandaraasada qaranka iyo xooghaynta gaarka ee wasiirka madaxtooyadu inay jeebka ku qaataan ama gacanta ku qaataan lacagta qaranka loogu deeqay oo iyagu yidhahdaan annagaa soo iibinayna haddeer wasiirku wuxuu sheegay in guddiga qandaraasadu cidda ugu wanaagsan ee munaasabka tahay ay tahay inay soo iibiso waxaan leenahay wasiir guddiga qandaraasyada qaranku waxay xaq loogu leeyahay ama sharciga lagu aasaasay dhigayaa in ay iyagu bidhgareeyaan oo ay soo ummadda iyo mujtamaca reer somalilan usoo bandhigaan qandaraaska la bixinayo oo gaadiid iyo qalabka la doonayo in loo soo iibiyo somalilan aanay iyagu gacanta ku qaadane dadweynaha loo soo bandhigo oo tartan loo galo oo ciddii ku guulaysatay la siiyo su-aashu markaa waxa weeye xaggee ka keeneen awoodda in xogayaha gaarka wasaaradda madaxtooyadu iyo guddoomiyaha qandaraasyadu ay iyagu si madax bannaan lacagta shantada ugu qaataan oo dalka jeena ka digaan o hahd annagaa soo iibinayna waa su-aal ta labaad euda oo aynu ka war hayno biriishada waddanka ku yaalla min hargeysa ilaa bari inay iyagu dayac tireen isla markaana sameeyeen waxaynu ognahay inay lacag qadarkeedu dhan yahay sagaal iyo toban milyan oo dollarka maraykanka ah u hayaan horumarinta waddooyinka iyo biriishada somalilan waxa ay lacagtaa ku xidheen conditionna uga dhigeen isla markaana ay joojiyeen markii wasaaradda madaxtooyada la hoosgeeyey somalilan road authority-gii hay-adda waddooyinka somalilan markii la hoosgeeyey madaxtooyada ayay joojiyeen lacagta mudane wasiir adigoo iminka doonaya inaad cashuur takaaliifa oon dadku qaadi karin ku soo rogto adoo ugu gabbanayo inaad waddooyinka ku samaynayso maxaa kuu diiday madax bannaanidii hay-adda qaranka u qaabilsanida waddooyinka in loo soo celiyo si cid kasta oo caawimo ka geysanaysa ay ugu hesho inay lacagtii ay ugu tala gashay si hufan ugala xisaabtanto ama ay ugu deeqdo oo lagu shaqeeyo waxaaynu ognahay iyudu inay warqad soo qoreen oo sheegeen haddii hay-adda madax bannaanidii loo soo celin waayo inay joojinayaan lacagtaa isla markaana ay puntland ugu deeqi doonaan waa su-aal jawaabteeda u baahan oo wasiirka looga fadhiyo su-aasha saddexaad een doonaya inaan halkan ka weydiiyo wasiirka waxa weeye xeerkani waxa uu wasaaradda madaxtooyada u soo xaraynayaa waa xeerkan uu iminka wasiirku leeyahay ha layga hor ansixiyo golahe lacag boqol milyan oo dollar ah sanadkii wax qorsho ah oo soo raacisa wasiir ma jiro xeerkan qaabka loo xisaabinayo habka loo maamulayo dariiqa loo qaadayo iyo cidda gacanta ku haynaysa midna miyaanay ahayn markaa qorshe la-aan inaad golahan ka codsanayso lacagta noocaas ee malaayiinta dollar ah in ay si toosa qasnadaada ugu soo dhacdo su-aasha afraad waxa weeye waxaad hore aada uga qaadday wasaaradda howlaha guud wasiir wasaaradda howlaha guud waxaad hore uga qaaddood kala soo wareegtay hay-addii waddooyinka somalilan somalilan road authority oo hoos tegi jirtay wasaaradda sharci anna ku ah sida saxda ah inay hoos tagto wasaaradda howlaha guud maantana ma la odhan karaa waxa aad wasaaradda maaliyadda wasiir doonaysaa inaad ka soo jarto cashuuraha beriga ood hoos keento wasaaradda madaxtooyada su-aasha ugu dambaysa een doonayo halkan in wasiirka aan ka weydiino waxa weeye xoolaha waxa aad sheegtay xeerkan aad ku soo qortay takaaliif culays fara badan oo aanay qaadi karin in la saaro oo waddooyinka lagu sameeyo mudana wasir miyaanad ogeyn in xooluhu yihiin badeecadda keliya ee qaranka jamhuuriyadda somalilan uu haysto ee uu dalka dibaddiisa u iibgeeyo isla markaana lacagta adaga hadhkaransigu soo ku soo xarooto sidee ay suurtagal u tahay iyadoo adduunka suuqyada adduunka tartan xoolahana lagula jiro inayn culays dhaqaale oo aanay qaadi karin aynu sii saarno miyaanay taasi ka saarayn suuqa xoolaheennii iyo tartankii ay kula jireen bada xoolaha adduunka suuqyada adduunka marka aynu maalin walba cashuur hor leh iyo culays aanay qaadi karin oo xadka ka baxsan aynu sii saarno halka dowladaha adduunkuna ay ka dhimaan badeecadaha ay dibadda u dhoofinayeen cashuurta innaguma waxaad goosatay wasir inaynu culays dhaqaale kula dul kufno shaygii keli ahaa ee aynu beesha caalamka u iibgeyn jirnay waa mahadsan